asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteena murtida maanta haddii rabbi idmahayo aynu howlaha farada badan isugu keenno kuwaasoo qaabab kala duwan iyo noocyo kala duwan u dhaca teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamkii eebe howlaha noocaasa qayb ka mid ah qaybtaasoo ah qayb haddii eebe idmahayo ka mid ah kuweenii tusaalaha caalamiga lahaa waana qaybta haddii rabbi idmo aanu xubinteenan kusoo qaadan doono xubnuhuna sidoodaba waxyaalo badan ayay ku kala bedelan yihiin waxyaalaha farada badan ay ku kala bedelan yihiin ayaa waxay yihiin waxyaabo kolba dhinac wax kaa tusa middan hadda'ana waxay dhinacan inaga tusaysaa qaabkii dadka mansoomayaalka ah wax looga dhaadhicin jiray waagii hore soomaalidii hore ee ahayd soomaalidii xilkaska ahayd murtiyahanada lahayd tilmaamaha caalamigaa lahayd waxna qiyaasi jirtay dadkana waxu sheegi jirtay nin marka ka mid ahaa kuwii masoomayaasha ahaa ayaa waxaa la damcay in laga dhaadhiciyo inuu soonka barto wuxuuba waa soddon beriye inuusan soddonka beri ee la tiriyey dhibsanin ee uu adkaysto uuna burto in bal maalintii la soomi karo oo dheefta laga soomi karo ilan isaga waxay la ahayd haddii hal maalin la soomo in la dhimanhayo oo maaragtay gaajadaas aan loo adkeysan karin ilaa iyo maantana weyba jiraanba dadka noocaasahoo qaar dhahahaya gaas baa xalay igu kacay suxuurtibaa iga tagtay waxbaa sidan iga ahaa maanan toosin saasaa noqday waan iloobay maanan niyeysanin iyo shekooyin kaloo badan dad camal ka dhigta ama isku daya inay maaragtay qiil ka raadiyaan oo fara badan ayaa jira marka mid noocaasoo kale ah ayuu ahaa hadduu ahaa waxaa la yidhi bal horta isku day oo inaad soomi karta ilaa ilmo caruura abaydina ma tihide bal isku day baa layi soonka maalintii u horreysay ayuu soomay isaga oo rakarooni iska baadhahaya bal in maanta soonkan uu u degsado oo u adkaysto si wanaagsan maalintaas u adkaystay soonkiina intuu u adkaystay ayuu soomay markii la afuray ayuu isaga oo isla yaaban xilli afurkii la joogo isagoo la yaaban in maanta oo dhan ninkan soomanaa oo hawshaasu ay haweyn la tahay ama wax maaragtay uu qaadan waayeyba ay la tahay ayuu haddii eebeedmahayo yuu wuxuu ku hadlay hadal cajiib ah hadalkaasoo noqday mid ka mida xubin murtiyeedyada maaragtay haddii eebeedmahayo hirgalay wuxuu yidhi dadkiibuu weydiinhayaa ma og tahay ilaan hal maalinuu soomee markaasuu wuxuu yidhi al arsoona ba-ayey sagaal iyo labaatana harti u fiirsaya il arsoona ba-ayey sagaal iyo labaatana harti soom waa ba-ay buu yidhi haddiiba hal maalin aan soomay anigu ama halkaa maalinta aan u gegsaday waxaadhan ay labaatan iyo sagaal yihiin hadda tegba saasuu kuu sheegahaya waa ninkii maaragtay awal hore masoomaha ahaa soonka ka baqahayy ayaa wuxuu iska durba wuxuu isku qanciyey markuu hal maalina soomay durba inuu maalin dhan soomanaa waxa u hadhayna ay sagaal iyo labaatan yihiin oo wixiiba ayna waxba hadhin waxa u hadhay ay durduro yihiin awal hore muxuu ahaa masoome markii lagu qanciyey oo hal maalin soomayna muxuu noqday wuxuu noqday ninkaa dhahahaya arsoona ba-ay sagaal iyo labaatan baa hartay durba kalsooni ayuu muujiyey waana meesha dee soomaalidu ay ka dhahda mahmaah kale wax la tiriyey tegye wax la tiriyey waa tegey sidiisaba haddii shayga la bilaabo tiradiisa la bilaabo shaygaasu waa tegey bay soomaalidu ku leedahay mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayno xubinteena murtida maanta idamkii eebe waxaa la yidhi calaf baa la cunaa